إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan shan iyo toban askari oo mid ka mida uu ka tirsanaa ciidamada burundi ayaa ku dhintay weerar xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay gobolka shabeellaha dhexe madaafiic iyo dagaal toos ah ayaa xalay lagu qaaday saldhigga ciidamada burundi ee deegaanka biyocadda ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo ku qaaday askarta shisheeye iyo soomaalida la shaqeeya ee ku sugan gobolada jubbada hoose hiiraan iyo shabeellaha hoose askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka bay saraakiil iyo askar ka tirsan koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada diinsoor ee gobolka bay qarax lagu burburiyey gaari ay la socdeen ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada mondheera ee dhulka n f d idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta saddexaad waraysiyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay mid ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo ka mida dowladaha soomaaliya faragelinta ku haya ayaa waxa uu magaalada muqdisho shir kula yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay magaalada xarardheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka xukuumadda yemen ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada alxudaydah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan shan iyo toban askari oo mid ka mida uu ka tirsanaa ciidamada burundi ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe warkaas iyo howlgallo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa ka waramaya maxamed daahir calasow haddaan ku horumarno shabeellaha hoose meelaha lagu weeraray waxaa ka mid a saldhigga ciidamada shisheeyaha arbacow degmada walloweyn oo shabeellaha hoose ka tirsan weerar loo adeegsaday qarax ayaa lagu weeraray bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay afar askari sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo mas-uul ah isla shabeellaha hoose shalay duurkii gaari taw ah ayaa lagu qarxiyey deegaanka buufow isla buufow waxaa shalay qarax lagula beegsaday ciidamo lugeynaya oo ka tirsan kuwa shisheeyaha dhinaca jubbooyinka waxaa xalay la weeraray saldhigyada ciidamada kenyaatiga iyo kuwa soomaalida ah ay ku leeyihiin deegaanka quuqaani degmada afmadow cabdalla biroole yuuntooy iyo baarsanguuni ciidamo ka tirsan shabaabulmujaahidiin oo aad u hubaysan ayaa goobahaasi kula dagaalamay askarta shisheeyaha iyo la jiriyaashooda dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay meelo ka baxsan goobaha dagaalada ay ka dhaceen marar badanna goobaha aan soo xusnay ee ka tirsan jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro soo noqnoqday oo ciidamada shabaabulmujaahidiin ay ku ekeeyeen shisheeyaha iyo kuwa weheliya hiiraan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka dagaalameen degmada baled weyn ee xarunta u ah gobolkaasi xerada lamagalay oo ay fariisin ku leeyihiin jabuutiyaanka ayaa lagu ekeeyey weerar dhowr jaha ka yimid dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay in khasaare uu u geystay askarta jabuuti inkastoo idaacaddu aysan helin faahfaahin buuxda oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka dhinaca shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay xalay madaafiic iyo dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka biyacadda ee shabeellaha dhexe dagaalka ayaa yimid xilli askarta burundi iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan shabeellaha dhexe uu dhagahooda ka guuxayay weeraro qaraxyo iyo kamiin isugu jiray oo shalay lagula beegsaday duleedka degmada balcad ee gobolkaasi weerada oo ah saddex qarax ayaa geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh waxaana inta la xaqiijiyey dhintay shan iyo toban askari oo mid ka mid a uu ka tirsanaa ciidamada burundi kamiin iyo qarax ayaa ugu horeyn inta u dhexaysa gololey iyo balcad waxaa lagula beegsaday askarta dowladda waxaana weerarkaasi u ahaa kii ugu horeeyey ee qabsaday askarta dowladda federaalka looga dilay toddoba askari afar kalena waa lagu dhaawacay mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalkaasi ku furtay afar qori iyo saddex boosh waxaana ay gubeen gaari ay la socdeen ciidamada maamulka koonfur galbeed qarax labaad ayaa isla goobta ka dhacay kaas oo lala eegtay ciidamo lugeynayay waxaana kaas ku dhintay toddoba askari oo ka tirsan soomaalida wadarta guud labada qarax iyo kamiinka dhimashadu waxa ay ahayd afar iyo toban askari inta aynu ognahay qarax saddexaad ayaa inta u dhexaysa gololey iyo balcad waxaa shalayto lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi dhimashada ayaa ahayd hal askari oo ka tirsan ciidamada burundi wadada xiriirsa degmooyinka balcad iyo jowhar ayaa waayahan dambe waxaa ka dhacaya weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo ka dhan ah ciidamada shisheeyaha burundi ee ku godoonsan gobolkaasi iyo kuwa soomaalida ah ee caratuurka u ah muqdisho haddaan eegno xalay xaafadda sonakey ee magaalada muqdisho waxaa lagu weeraray sarkaal ka tirsan militariga dowladda federaalka weerarka ayaa ka dhacay guri uu sarkaalka ku leeyahay xaafaddaasi lamana helin khasaare ka dhashay weerarkaasi muqdisho markaan ka tagno duleedkeedana waxaa xalay ka dhacay weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee isbaarada ay u taalo deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho haddaan ka gudubno gobolada dalka soomaaliya sidoo kale weerarada meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah gobolka n f d ee gacanta kenya ku jira qarax xoogan ayaa haleelay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo kenyaati ah kuwaas oo marayay deegaan hoostaga magaalada mandheera ah ee dhulka n f d gaariga ayaa gebi ahaantiisa burburay waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac si kastaba xaal ku ahaatay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee ku firirsan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo gudaha dalka kenya ayaa sii laba jibaaray weerada ka dhanka ah shisheeyaha iyo lajiriyaashooda waad mahadsantahay maxamed daahir calasow wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in wararka lagu qaaday deegaanka biyocadda ay ku dhinteen lix askari oo ka tirsan ciidamada burundi halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale oo ka tirsan afrikaanta dhanka kale qarax maanta ka dhacay inta u dhexaysa buufow iyo jannaale ayaa waxaa ku dhintay hal askari iyadoona sidoo kale ay qaraxa ku dhaawacmeen laba kale sidoo kale qarax ka dhacay degmada diinsoor ayaa waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal iyo saddex askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed dhinaca duleedka baydhabana waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya shisheeyaha askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay magaalada xarar dheer ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waa kan maxamed ciise askarigan oo muddo dheer ka tirsanaa dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay magaalada xarar dheere ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee mudug askarigan ayaa waxaa lagu magacaaba cali khaliif waxaana uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada marka halkaasi uu ka howlgelayay muddo laba sano ah ugu horeyn waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabihii uu la kulmay inta uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qaybo ka mid ah shabeellaha hoose bismillaah magacaygu waa cali khaliif xalne gobolka shabeellada hoose degmada marko waxaan ahay askari nabad sugida askari caadiyahaan iska ahaayo waxaan ku biiray muddo laba sano camalaan meesha joogay sanadii sideed bilood laba biloodna nimankaana kor nagala wareegay nabad sugidda sanad iyo sideed biloodna meeshaan maleeshiyaadku ahay wallaahi sababooyin badana iska jira oo xagga macnaha caqiidada ama diintaoo kale oo aysan waafaqsaneyn arrimo badan oo haddaaan halkan iyo meel kaleba lagu soo koobi karin oo dadka dhamina hadda intii waxgarada una wada ogyihiin macnaha oo beenaa ka mida baahi badanaa ka mida bugtaa ka mida waxaa ka mida caqiida la-aanaa ka mida waa joogta weerarada mujaahidiintu ay kusoo qaadaan xilli walba lasoo weeraraa cabsi badano way jirtaa oo nimaan cabsanayn malahan sidoo kale waxa uu ka waramayaa qaabka loogu soo dhoweeyey magaalada xarar dheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ee bartamaha soomaaliya hadda waxay u qorshaysan inaan dalkaygii dalkayga la noolaado walaayada islaamka intay ka talido iska dhex joogo sharcigaas islaamka iyo xukunkaas hadda nin dhiiggiisu meel leeyahan u laakiin nin dhiiggiisu meel leeyaha ma aanan ahayn sharciga islaamkaan ku dhex jiraa shantayda salaadood in dukadaa salaad igama fakato alxamdulilaahi waxyaalo badan markii hore maanan duka jirin hadda waxyaalo badan kow markaan kasoo tegaba salaadiina hore ka bilowday iyadoon macnaha cidna aysan igu xukumeyn cidnana waxba ku dukay midna ilaahayna anugu qalbiyan walaahi si fiicana la ii soo dhoweeyey si hufanayo ceeb la-aanha la ii soo dhoweeyey alxamdulilah shuur rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle kuwa kalena waxaan leenahay wiilasha yaryar oo kalena waxaan leenahay shabaab qofkii gacantooda gala waxba u dhibi maayaan gowrici maayaan bireyi maayaan dili maayaan waa nasteexo diinta islaamkaa soo galaan gaalnimada ha ka soo baxaan dhanka kale goobta lagu soo bandhigayey askarigan waxaa saxaafadda kula hadlay nabadoon cabdiraxiin bacadow nabadoonka guud ee beesha cer ee gobolka kaas oo kaalin weyn ka qaatay in askarigan uu soo gaaro wilaayada islaamiga ahi mudug ninkan walaalkaa oo aan ka soo saarnay safka maleeshiyaadka cadowga ridada soomaaliyeed oo magaciisa la yidhaha cali khaliif xalane muddo badan ayaan ku howlanaa juhdi badan aan ku bixiyey ilaahay fadligiisa ilaahay waa noo suurtageliyey waana waana ka soo baxay safkii cadowga maantana waxaan ku wada sugannahay gobolka mudug halkaasaa toobada loogu qabtay ilaahayna wuxuu waafajiyey inuu qaato shareecada islaamka ilaahay waxaan ka rajaynaya inuusan dib dambe ugu laaban intaas kadib marka waxaan rabaa inaan u baaqo maljiisiyaadka ku sugan ridada caloosha shaqaystayaalka gaalada iyo cumuladooda u adeegaya waxaan leeyahay wax idin dana maaha waxaan leenahay ka soo baxa ilaahay u toobad keena kasoo laabta maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada isu soo tarayay askarta kasoo goosanaysa dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo waxaana loo qabtaa dowlad lagu dareensiinayo dhibaatada ay leedahay lashaqaynta shisheeyaha iyo ciidamada soomaalida ah idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa baahisay qeybta saddexaad waraysiyo muuqaale taxan ah oo ay la yeelatay mid ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed kaas oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gala qaybta saddexaad taxanaha muuqaalada waraysiga ah ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay waraysi gaar ah oo idaacaddu la yeelatay deerow isxaaq mukhtaar oo ka mid ahaa ergadii maamulka koonfur galbeed ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybta saddexaad waa waraysi aanu la yeelanay deerow isxaaq mukhtaar oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed wuxuuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo iskow deerow isxaaq oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka cabsi waxay naga gaartay inaan ka cabsanno yaanyuurta annagoo u malaynayna al-shabaab haddana alxamdulilaah bannaanka ayaan soo istaagnay allah ayaan u tooba keennay ayuu yidhi deerow isxaaq mukhtaar oo ka tirsanaa ergadii maamulka koonfur galbeed ugu horrayn waxa uu soo bandhigayaa takanaha uu ku dhacay isagoona sheegaya in xildhibaanada iyo xubnaha la shaqeeya shisheeyaha ay yihiin khaa'iniin dhibaato ku haya shacabka soomaaliyeed ee ku nool bariga afrika magacay deerow isxaaq mukhtaar deegaankii gobolka bokool gaar ahaan degmada tiyeglow shaqaday waa isku suugley askar reer baydhaba may qabanay oo dad oo micnaha isku dinyarahayni may doornay dadkan murtadiintan oo soomaaliyeed dadka walku dooradi iyo ka jarnay ana may dooraday laanla raaw isgow daaro isaakh ayaa doorday haldhabaana hadda wallaahi wadaa nimanka niman qaaimin wahay horta macnaha sabadan qalad eh dadka ummada soomaaliyeed oo xilaaga sigli sabadan oo qalad eh iyo walka dooradeen waana liin dooradi been iyo khayaano iyo horta wadanka hadda ma yaale dhabadan ayaala kala qob kala goygoyn dhaca balaaye rafaad qabiilisto dhab badan ajar sidan dooradayna may kama tahay tay dad oo macnaha halkii isku diin yarayni waaban liila faylaayt una markii dooradaan boqolkiiba laan boqol waaba iska dilaani hataa sidoo kale deerow isxaaq ayaa ka sheekaynaya dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee uu la kulmay intii uu ku sugnaa goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha
hataa nyaawa kuroorani nyaaw hamiin qalaf qalaf qalaf haddii ilbaabka keensi ugu dhown saan fadhiyaasino obsorta meelanoo jeyd ilaahay maxadle inta korna dhabna mana deerna kaalama ninka dhin mujaahidiinta kubsan macnaha sidati baalkan haay haddii la aami ya dadkii lanka dhagaanaya haddii la aami ununa aamasa sugan indhee ununa obsii bilaawni ini baharka dhiiniya ogaani intii dhadhuumada koran dhadhuumadaani haddana banaanka hasbeyni insha allah ilaahay aan tawbashaani habeen habeeniyo kamid dhawaa macnaha ya kaadankahay baraakad reed ya gali langleelan ama ilaahay mari ani ana lanki ini ana shiitigama ini ana kuroro ini ana dareem way hameen shayinka yaa badanayd ugu dambayn waxa uu sheegay inuu allaah dartii uga soo baxay falkii uu ku dhacay isagoona fariin baaqah u diray odayaasha hadda doonaya inay ka qayb galaan doorashooyinka intiina tusiyan intiina argan unoo horta baniidaan hagali naanin ikrin inti una mujaahidiinta muslimiinta soomaaliyeed ini una anseena oo ilaahay dawle aan naqana ilaahay aan tawba sheegna ani dhiiganoona mujaahidiinta ku badbaadayoon aan sheegna saas ahaan ka sheegna ilaahay dawle aan tawba sheegna ilaahay aan tawba sheegna gaar ahaan ani mujaahidiinta aan sheegna ani un ha ku tawbiina nimankii gaalada la jaray gaal la jireenka hay gaalada haayeen oo dhabka soomaaliya ka wadadi oo dhaaqa ka wadadi oo kufsiga ka wadadi oo dilka ka wadadi oo dadka kala goynta ka wadadi ani ha ku naqni uni mujaahidiinta aan sheegna oo macnaha ilaahay dawle ani aan tawba sheegni mujaahidiinta dhiigana ku badbaada saasaan ka sheegno antaan dirin ma inku digay dadka soomaaliyeed meel ka sirwan gaar ahaan hadda meelin la raaw koonfur galbeed oo hadda diyaar laka doordahay ma inku digay walaalada inay qaa'imiintaas inay dooran ilaahay ku obsadaan han dho ku fiirsadaan ayaa inku digay horta xalqadan ayaa qayb ka ah waraysiyo muuqaale taxano ah oo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay qaar ka mida ergadii soo xushay baarlamaanada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo ka mida dowladaha soomaaliya faragelinta ku haya ayaa waxa uu magaalada muqdisho shir kula yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka tafaasiisha warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo ku caanbaxday dhibaataynta dadka muslimiinta ah ayaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho wasiirka oo la yidhaahdo ben wales ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo kaas oo wakhtigiisu uu sii dhammaanayo shirka ayaa ahaa mid albaabadu u xiran yihiin oo saxaafadda aan loo oggolaanin waxaa imaashihiisu ku soo aadayaa xilli maraykanku inta badan ciidamadii soomaaliya ka joogay uu daadgureeyey walow weli siyaasad ahaan uu asagu ku lug leeyahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo uu kor ka maamulo ingiriiskana waxaa suuragal inuu arko in meeshan fursad siyaasadeed ay uga bannaan tahay waxaa qasaba in farmaajo uu ku calaacalayo wasiirka dagaalka ee ingiriiska islamarkaasina uu sheegayo in loo baahan yahay booskii maraykanku uu banneeyey in ay buuxiyaan ingiriiska ayaa ciidamada waxa ay ka joogaan gudaha soomaaliya magaalada baydhabo qaarkood ayaa fariisimo ku leh halkaas oo ay tababaro ku siiyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed waxaana ingiriisku uu halkaasi ku baahiyey dhaqan xumo aad u weyn iyadoo hablo fara badan lagu arkayo garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada ingiriiska wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka xasan xuseen xaaji ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qodobo dhowra oo ka mid a kuwii ay isla soo qaadeen wasiirka dagaalka ee ingiriiska iyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan kale ka wada hadalnay sidii loola dagaalami lahaa oona looga cirab tiri lahaa ururka argagixisada al-shabaab waana kulankanaga wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loo lafuguray oo waxyaabo badan ay ka soo baxeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu u mahad celiyey wasiirka iyo dowladda u k caawimaadda mar kastaba ay la garab taagan yihiin dalka soomaaliya ha ahaatee midda ciidamada iyo amniga ingiriisku wuxuu ka mid ahaa wadamadii reer yurub ee soomaaliya muddada dheer gumaysanayay aakharkiina xaasnimo ka buuxda iyo kalgacayl uu hayo kuwa ay isku bahda yihiin ayuu soomaaliya qaybo ka mid ugu wareejiyey dowladaha kenya iyo etoobiya kuwaas oo ilaa iyo iminka gumaysanaya iminka ingiriisku waa waddanka labaad ee siyaasad ahaan soomaaliya faragelin ku haya waxaana ka horreeya maraykanka oo keliya halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka xukuumadda yemen ayaa lagu dilay warar ka dhacay magaalada alxudaydah wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in maalintii shalay halkaasi lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda xukuumadda yemen dilka sarkaalkan oo lagu magacaabo jenaraal ibraahim ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafad ka tirsan magaalada alxudaydah kaas oo la sheegay inay dileen xubno ka tirsan ilaaladiisa dhanka kale ila wareedyo amni ah ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in meydka sarkaalka laga helay xaafad ka tirsan magaalada alxudaydah iyadoona ciidamada ammaanku bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo cidda ka dambeysay dilka sarkaalka waddanka yemen waxaa marar badan ka dhacay qaraxyo iyo weeraro xooggan oo lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan xukuumadda waddankaas waxaana dhowaan qarax xooggan oo ka dhacay garoonka magaalada cadan lagu dilay dad aad u badan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen boqolaal kale warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhagaystayaal waa naga inta